والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ودرسيني لبعض كم إذا دروس كتاب كان تلخيص صفة صلاة النبي وحول الشيخ القيام استاقي ويجب عليه وحواجب كواقفك تكناية أن يصلي إنه تكذا قائما سقو تاغن wahuwa qiyaamkaasi ruknun waa rukun ka mid a arkaanta salaada waxaana u daliila qur'aanka iyo sunnaha labadaba culimmaduna waa isku waafaqsan yihiin salaada faralkaa in taagnin lagu tukadaa inay tahay rukun arkaanteeda ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay isu taaga idinkoo qaanitiina saakitiina khaashiciin idinkoo aamusan oo khushuucsan rasuulkuna calayhi afdal salaatu watasliim saxaabigii la odhan jiray cimraan ibnu xusein oo uga soo cawday inuu qabo xanuunka la dhaha bawaasiirta wuxu uhi rasuulku salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastatic faqaacida haddaad taagnida awoodi weydana fadhiga ku tuko fain lam tastatic facalaa janbin wa awmi iimaa'an haddaad fadhi ku tukan kari weydana adiga oo jiifa tuko rukuucda iyo sujuuddana ishaaro kula kaalay aada madaxa markaa aada ku ishaaraysa markaa qiyaamku waa rukun ka mid a arkaanta salaada qofka isagoo salaad farala tukanaya taagnina awooda fadhi ku tukada salaaddiisaasi ansixi mayso taana ahlulcilmigu waa isku waafaqsan yihin wuxuu uhi sheekhu ilaa cala almusalli kii tukanaya mooyaane salaat alkhawf salaaddii baqaaya waalqitaal ashadiid dagaalka daran marka lagu jiro xaaladda caynkaasiya qiyaamkii rukunkaha waa ka dhacayaa qofka tukanaya hadduu qofku salaatulkhawf uu tukanayo dagaalka uu daran yahay oo dhufayska uu ku jiro xabaddii uu ridaayo oo haddii uu istaago cadowgu uu tooganayo xaaladda caynkaasiya fadhiga ayaa uu ku tukan karaa fadhiga haddii uu awoodi waayana oo uu ka baqdana isagoo jiifa inuu tukado ayaa u bannaan fayajuusu lahu waxa u bannaan qofkaa dagaalka adag ku jira an yusalliya inuu tukado raakiban isagoo gaadiidkiisii saaran isagoo faraskii saaran ama awrkii saaran isagoo saaran waxa weeyaan gaadrhigii tignikad ahaa uu ridaayey ama taangigii ama baybaygii ayaa uu tukan karaa waxaanan ogsoonnahay qof gaadiid dul saaran weliba soconaya inaanu taagni ku tukan karin oo fadhi markaa uu ku tukanaayo marka xaaladda caynkaasiya haddii gaadiid uu saarayana gaadiidka isagoo saaran oo fadhiya ayaa uu tukanaya haddaanu gaadiid saarayna oo dhufays uu ku jiro ama dhulka waxa weeyaan uu dul fadhiyo ama uu jiifana xaaladdaasi salaaddu ay ugu suurtogelaysa ayuunbuu ku tukanayaa waayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa nafna ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma kalifo waxaanay awoodin ilahayna wuxuu ihi fattaquu llaha ma istatactum rasuulkuna wuxuu ihi salى اllahu عalayh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum haddaan arrin idin amro intaaad awoodaan kala kaalaya ilaahayna subxaanaه wa tacaala dadka bani aadamka ah iyo addoomihiisa kuma kalifo waxaanay awoodiba karin ama ay awoodi karaan maca almashaqa waa laga yaabaa qofku haddii uu iskalifo inuu shaygaasi awoodi karo laakiin culays baa ka dhalanaya dhibaato marka xataa taagnida qofku hadduu istaagi karo laakiin dee ay ka dhalanayso in la toogto oo uu dhintaba ama la dhaawaco ama ay ka dhalanayso tusaaleahaan inuu taagnida xanuun halisa uu ka qaado ama xanuun haye uu kusii siyaado bogsashadiisi dib ay u dhacdo xaaladda caynkaasiya waa u bannaan tahay inuu tukado isaga oo fadhiya hadduu fadhiga awoodaya haddii kale jiifka ayuu ku tukanaya waxaa kaloo taagnidaasi ay ka dhacaysaa sida ahlucilmigu ay tilmaameen haddii waxa weeyaan uu roob fara badani doo oo dhulkii oo dhan daaduu qariyo ama dhoobo oo qofku dhulkiiba meeluu kaga sujuudo u waayo dhulkii o dhanba biyo ay marayaan ama dhulkiiba uu yahay wada waxal wada dhoobo uu yahay oo dhoobadaasi haddii uu ku dhex sujuudo isaga iyo maryihiisiba ay isla ba-ayaan xaaladda caynkaasina sida ay tilmaameen ahlulcilmigu isagoo gaadiidkiisa daabadiisa isagoo saaran ayuu tukan karaa imaamu axmed baa masaladaa la weydiiyey waxaana imaamu axmed uhi raximah llahu tacaala falyusalli calaa raaxilati gaadiidkiisa dushiisa ha ku tukado haddii dhulkii oo dhan biyo ay qariyaan ama dhulkii wada dhoobo waxa weeyaan uu noqdo oo meel uu ku tukado dhulka uu ka waayo walmariidi baa sidaas oo kale laga soo reebayaa kii bukay ee alcaajisi aan awood ahayn ee ka taag dareeya cani ilqiyaami istaagga haddaanu kiciba karin dee rukunkaasi waa ka dhacaya hadduu kici karo oo taagitaanka istaagista uu istaaga ay ka dhalanayso mashaqo xanuun uu ka qaadayo ama xanuunu kusii ziyaadayo ama bogsashadii dib ay u dhacayso xaaladda caynkaasiyana rukunkaa taagnida in lagu tukadaahi waa ka dhacaya fa yusallii waa tukanayaa kii xanuunsanaya jaalisan isagoo fadhiya hadduu taagnidii kari waayo in istataaca hadduu fadhiga awoodo wa ilaa hadduu fadhiga awoodi waayona fa calaa janbin isagoo dhinaca u jiifa ayaa uu tukanayaa sujuuddii iyo rukuucdiina madaxa ayuunbuu ku tilmaamaya waxaanu ka dhigayaa sujuudda mid ka hoosaysa rukuucda oo ishaarada rukuucda iyo ta sujuudda ta sujuuddu inay hoosayso weeye walmutanafili kii sunnaysanayeyna inuu taagni ku tukadaa waajib kuma aha falahu waxaa u bannaan kii sunnaysanayey an yusalliya inuu tukado raakiban isagoo gaadiidkiisa dusha ka saaran faraskiisa ama awrkiisa ama gaadhigiisa oo rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim sida dersigii shalay aynu ku soo maray waxa uu sunnaysan jiray isagoo raaxiladiisa ama gaadiidkiisa isagoo saaran buu sunnaysan jiray marka uu doono salaad farala inuu tukadona waa ka degi jiray rasuulku aw qaacidan ama isagoo dhulka fadhiyuu tukanaya ka sunnaysanaya inshaaa hadduu doono isagoon gaadiid baan saarana dhulka iska fadhiya oo taagnidiina awooda ayay u bannaantay inuu fadhi iskaga tukado salaada sunnaha oo salaada sunnaha iyada waajib maaha rukunna ma aha in sarajoog lagu tukada wayarkacu waa rukuucayaa oo wayasjudu waa sujuudayaa imaan isagoo ku tilmaamaya ama ku ishaaraya rukuucda iyo sujuudda bira'sihi madaxiisa kaa fadhiga ku tukanaya ama raaxilada ku dul tukanaya wa kadalika sidaas oo kale weeyaan almariidu ka bukaana rukuucda iyo sujuudda madaxa ayuunbuu ku ishaaraya hadduu ku tukanayo waxa weeyaan fadhi ama jiif uu ku tukanayo wayajcalu wuxuu ka dhigayaa sujuudahu sujuuddiisana akhfado mid ka hoosaysa min rukuucihi oo halkii rukuucda uu gaadhsiiyey marka ay sujuudda wakhtigeeda uu yimaado hoos buu uga dhigayaa waa in xaaladda waxa weeyaan sujuudda ay ka hoosayso xaaladdii rukuucda walaa yajuusu uma bannaana lilmusalli kii tukanaya jaalisan isaga oo fadhiya ama mid sunnaysanaya ha noqdo ama ha noqdo mid taagnidii kari waaye oo salaad farala dee fadhi ku tukanaya an yadaca inuu dhigaa uma bannaano shay-an shay cala alardi dhulka dushiisa inuu dhigo marfuucan shaygaasi oo sarreeyo oo yasjudu calayhi uu ku sujuudayo haddaad fadhi ku tukanayso salaad farala oo taagni aad kari weyday ama mid sunnaaba aad iskaga tukanayso fadhiga kuma bannaano inaad miiskan oo kale aada soo qaadato oo tiaa si aan u sujuudi karo sujuuddii aan ula gaari karo ama inaad barkimo aad soo qaadato haddii aanad waxa weeyaan sujuudi karahayn oo aanad madaxii dhulka gaadhsiin karahayn waajibka ku saarani waa inaad rukuucda iyo sujuuddaba aad ku gudato ishaaro uun oo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yimi nin bukoo fadhiga ku tukanaya ninkaasi wuxuu soo qaatay barkimo uu ku sujuudo rasuulku sala allahu calayh wasalam waa ka tuuray haddana wuxuu soo qaatay qori uu ku dul sujuudo qori dhulka aada uga kacsan rasuulku sala allahu calayh wasalam waa ka tuuray waxaanu rasuulku calayhi afdal salaati watasliimu wa amray inuu rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba uu ka dhigay iimaan miduu ku gudanayo ishaaro madaxa uu ka ishaarayo wa inamaa yajcalu wuxuu ka dhigayaa un sujuudahu sujuuddiisa akhfado mid ka hoosaysa min rukuuci rukuucdiisa kamaa dakarnaa sidaynu sheegnay idaa kaana weeye haddaanu hadduu yahay laa yastatiicu midaan awood ahayn an yubaashira alarda inuu dhulka baashiro oo uu qabadsiiyo bijabhatihi salaantiisa oo kaa fadhiga ku tukanayaa haddii uu caadi u sujuudi karayo oo salaanta dhulka uu dhigi karayo taasi ayaa waajib ku ah waayo dee qiyaamkii iyo istaagni iyo istaaggii baa ka dhacay oo uga dhacay awoodla-aan awgeed laakiin sujuuddii hadduu awoodo salaanta dhulka uu dhigi karayo isagoo aan waxba iska xigsiinoo shay dhulka ka kacsan aan ku dul sujuudin waa inuu sidaa sameeyo hadduu taa awoodi kari waayona shay dhulka ka kacsan oo uu ku sujuudo inuu doonto maahee waa inuu rukuucda iyo sujuuddaba uu ka dhigo miduu madaxa inuu ku ishaaro amaba se uu ku tilmaamo wuxuu ihi sheekhu asalaatu salaadii fi safiinati doonida lagu tukanayo dusheeda iyo wa daa'irati diyaaradda dusheeda salaadii lagu tukanaayey wa tajuusu waa bannaan tahay salaatulfariidati salaadii faralka ahayd fi safiinati doonta gudaheeda in lagu tukado wakada daa'ira diyaaraddana waa lagu dhex tukan karaa ahlucilmigu waxay isku waafaqsan yihiin qofkii doonida saaraa ama diyaaradda saaraa haddii uu ka baqdo salaadaa waktigeedu inuu baxo isagoo weli diyaaradda ama doonidaa saaran salaadaasina aanay suurtagal ahayn in la jamciyo salaad kale lala jamciyo haddii dee duhra ay tahay waxaa suurtagal u ah inuu casarka dib ugu dhigo haddii markaa salaadaasi uu ka baqdo waktigeedu inuu baxo haddii uu dib u dhigayo haddii kaleba waxay ahlucilmigu isku waafaqsanyeen inay u bannaan tahay inuu doonta dusheeda uu ku tukado diyaaradda dusheedana uu ku tukado oo diyaaradda waktigii rasuulka may jirin laakiin doonta ayaa rasuulka la weydiiyey waxaanu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam salli fiiha qaa'iman ilaa an takhaafa algharaqa doonta dusheeda ku tuko adiga oo taagan oo salaaddaa doonta dusheeda aad ku tukanayso waa inaad qibladii u ilaaliso haddii ay suurtagal tahay haddaanay suurtagal ahayn oo doonidu ay kula warwareegeysana sida aad karto iyo dhinacaad u jeedda ayuunbaad u tukanaysa salaaddaa doonta dusheeda aad ku tukanayso waa inaad taagni ku tukato salaaddaa faralkaa oo qiyaamkii rukunka haddee kaa dhici maayo haddaad awoodeysa oo rasuulku waa kaale salli fiiha qaa'iman adoo taagan tuko ilaa an takhaafa algharaqa inaad ka baqato inaad dhacdo oo aada qarqoonto mooyaane ama doontu inay kula qarqoonto inaad ka baqato mooyaane diyaaraddina waa sidaasoo kale diyaaradda waxa weeyaan lafteeda qiblada waad u jeesan kartaa adoo diyaarad saaran oo jihadaa haddii dee kacbadii aada dul taagan tahay mooyaane haddii kale kolley qibladii jiha ayay kaa xigtaa haddii aada qaabili kari weydo kacbada lafteedii tastaqbilu hawaa alkacba hawada kacbada inaad qaabisho weeye halaa kacbada ka sarraysa ee ku beegan waa inaad qaabisho ama jihada ka sarraysa ee ku beegan haddii ay kuu suurtogeli weydo diyaaradda aada saaran tahay inaad garato dhinaca ay qibladii kaa xigto dhinaca aada u jeedda ayuunbaad u tukanaysaa haddii taagnida ay kuu suurtogeli weydo diyaaradda dusheeda adoo kursigaaga fadhiya ayaad tukanaysaa sujuuddi iyo rukuucdiina madaxa ayaad ka ishaaraysaa waxaanad ka dhigaysaa sujuuddaada mid ka hoosaysa rukuucda sida horeba waxa weyan aynuu soo tilmaanay ahlucilmigu waxay isweydiiyaan haddaba haddii qofkani uu og yahay tusaale ahaan diyaaraddaasi inay dejinayso oo meel uu ku tukada ay gaadhsiinayso iyadoo waktigii salaadu weli uu joogo teebaa labada u fadli badan ma inuu iska sugo walow salaada aakhira wakti ha tukado wakhtigeeda u dambeeyaba ha tukadee mise waxaa u fadli badan inuu iska tukado diyaaradda dusheeda ama doonta dusheeda uu iskaga tukado fii awali waktiha salaada wakhtigeeda u horeeya oo sida markaa uu kara uun uu ku tukado ahlucilmigu masalada noocaasiya ayay ka hadlaan khilaafka masaladaa ku jirana waxaa sabab u ah inaad tukato salaad naaqisa oo cudurdaar uu keenay inay naaqis noqoto laakiin waktigeedii u horreeye aad tukatay iyo inaad tukato salaad dhammaystiran laakiin waxa weeyaan aad tukatay fii aakhiri waktiha waktigeedii u dambeeyey labadaa teebaa fadli badan waana maxalu ijtihaad oo masale nas ama daliil oo caddeeyey maaha sida daahirkana waxaad moodaa wallahu aclam salaada lafteeda in la ilaaliyo la dhammaystiraa inay tahay mid ka horeysa oo ka fadli badan in loo ilaaliyo xagga waktiga oo salaadii waxa weeyaan inaad tukato fii awali waktiha iyadoo naaqis oo kala dhiman cudurdaar awgii iyo inaad tukato waktigeeda u dambeeya iyadoo waktigeeda uu joogo laakiin gebagabo uu yahay iyadoo dhammaystiran waxaad moodaa wallahu aclam inay fadli badan tahay inaad tukato iyada oo dhammaystiran walow fii aakhiri waktihaaba aad tukatide si awgeed haddaad diyaarad saaran tahay ood isleedahay diyaaraddan iyadoo waktigu jooga ayay ku dejinaysaa salaada dib isaga dhigo fii aakhiri waktiha iska tuko iyadoo dhammaystiran tuko halkii salaad naaqusa oo bilaa qiblo ah oo bilaa qiyaama oo bilaa rukuuca aad tukan lahay diyaaradda dusheeda haddii sidaasoo kale doontu ay soconayso oo aad isleedahay doontu waxay istaagaysaa iyadoo waktigii salaadu weli uu joogo salaada dib isaga dhigo oo fii aakhiri waktihaa iska tuko intay doontu istaagayso amabase waxa weeyaan ay ku dejinayso istaagaysa waxaynu u leenahay gaadiidku haddii uu yahay gaadiid ay suurtagal tahay isaga oo taagan in salaadii faralka ahayd lagu tukado oo qibladii lala qaabilo oo taagnin lagu tukado dhulka ayuunbuu la mid yahi oo markabka taagani dhulka ayuunbuu la mid yahi doonta taagani waa saas oo kale gaadhiga halkaa taagane iska rogada dhulka ayuunbuu la mid yahi wuxuu kaga duwaya ma jirto waana sidau yahay madhab imaam shaafici oo inaad fooqa dushiisa ku tukatiyo gaadhigaa sagxadiisa inaad ku tukataa waa isku mid inaad markabka sagxadiisa aad ku tukata iyo meel fooqoo dhulka ka kacsan inaad ku tukataa waa isku mid weeye waxay ku kala duwan yihin ma jirto laakiin waxaynu ka hadlaynay waxay ahayd gaadiidkii soconaya baynu ka hadlaynay wuxuu uhi sheekhu walahu waxaa u bannaan qofkii diyaaradda dusheeda ku tukanaayey amaba se doonta dusheeda ama gaadhi dushii ku tukanaayey oo gaadhigiina dee kuwan ayuunbuu la xukum yahay haddaad safar tahay oo gaadhi aada saaran tahay oo aad ka baqdo in waktigii salaada uu ku dhaafo uu baxo qofkii gaadhiga wadayna uu diiday inuu kuu joojiyo markaa tiri war salaaddii bay gaadhay noo jooji uu jooji waaye oo salaaddii duhuraa dib u dhigtay ilaa casarkii oo casarkii waktigiisu inuu baxo aada ka baqatay dee xaaladda kuu suurto gasho ayuunbaad ku tukanaysaa haddaad qiblada u jeesan karta gaadhiga dushiisa u jeeso haddaanad u jeesan karna dhinacaad u jeedo unu tuko haddaad taagni ku tukan kartid gaadhiga dushiisa taagni ku tuko haddaanad ku tukan karin fadhi ku tuko haddii aad sujuuddii la gaari kartid salaantii dhulkaad la gaari kartid la gaad haddaanad la gaari karahayn ishaarat ra'si madaxa tilmaantiisa uun rukuucdiiyo sujuuddiiba ka dhig oo gaadhigu diyaaradda iyo doonta ayuunbuu la midi wuxu uhi sheekhu walow waxa u bannaan qofkii tukanaya an yusalliya inuu ku tukado fiihimaa diyaaradda iyo doonta dhexdooda qaacidan isagoo fadhiya goormay u bannaan tahay laakiin idaa khashiya waa hadduu uga baqdo calaa nafsihi naftiisa assuquuta dhicitaan hadduu is idhaa diyaaradda taagni haddaad ku tukato dhexeeda waad dhici fadhiga ayaa u bannaan laakiin hadduu taagni ku tukan karayo taagnidii waa waajib doontiina waa la mid laakiin hadduu lafihiisa dhicitaan uu uga baqdo xaaladda caynkaasiyo fadhi waa u bannaanye oo mid aan taagnidii awoodin buu noqonaya wayajuusu waxaa bannaan an yactamida inuu cuskado qofkii tukanaya fii qiyaamihi intaa uu taagan yahay calaa camuudin tiir inuu cuskado tiirku ama qori ha noqdo ama sabad ha noqde aw casan ama ul inuu cuskado ul meel lagu qotamiyey sida udubkii oo kale wey likibari sinihi da-diisoo weynaatay awgeed aw dacfi badanihi ama jidhkiisoo daciifay awgeed waxaa u bannaan qofkii inuu isagu sidiisa isu taaga awoodi kari waaye inuu lafihiisa isu taaga isagoo waxbana aan cuskan qofka aan awoodi karin waxaa u bannaan inuu wax cuskado waxay fuqahadu yidhaahdaan qofku hadduu taagnida awoodo uma bannaano inuu shay cuskado oo adigoo caafimaad qaba oo aan gaboobin oo istaagi kara haddaad gidaarkaa dambe masaajidka aad ku tiirsato adoo taagan ama tiirka masaajidka aad sidaa ugu tiirsato oo haddii lagaa hoos saaro xaaladdu ay noqonayso inaad dhacdo kaasi qiyaamkii la rabay maaha salaadaaduna ansixi mayso haddaad ul ama qori aada cuskato ama tiir ama gidaar oo arrinku uu noqonayo marka lagaa hoos saaro inaad dhacaysid xaaladda caynkaasi iyo qiyaamkaagaasi ansixi maayo salaadaaduna ansixi mayso laakiin haddaanad awoodin taagdarro awgeed amaba se gabow awgii haddaad gidaar ku tiirsato ama tiir aad ku tiirsato ama ul aad cuskato ama shay kaleba xaaladda noocaasiya waa kuu bannaantay waayo rasuulkeennu calayhi afdalu salaati watasliim markii uu weynaaday da-diisu ay weynaatay itakhada camuudan fii musallaah yactamidu calayh sida abu daawuud warinayo halkii uu ku tukanayay rasuulku sal lla alay waslam wuxuu ku samaystay tiir uu cuskado laakiin intii rasuulku uu da' yaraa ee inuu kelidii istaago isagoo waxba cuskan uu awoodaya waxba ma cuskan jirin wuxuu uhi wayajuusu nacam an yactamida fii qiyaamihi calaa camuudin aw casan likibari sinihi aw dacfi badanihi aljamcu bayna alqiyaami waalqucuud kulminta qofku uu kulmiyo taagni iyo fadhi macnaheedu waa maxay macnaa salaadiisii ayaa qayb ka midana uu ku tukanayaa fadhi qayb ka midana wuxuu ku tukanayaa taagni waxaana taa tusaaleheedu uu noqonaya markii salaadda aad gelaysay inaad taagni ku tukato maad awoodahayn tusaalaan waxaa ku haysay dawk dawakhaad baa ku haysayoo waxaad istidhi haddaad istaagto waabaad dhici doontaa waad diidi doonta dabeetana salaaddii baad fadhi ku bilowday kadib fadhigii buu ilaahay caafimaadku ugu keenay oo waxaad dareentay inaad taagnida awoodaysid xaaladda caynkaasiyo fadhigii hore wuu kuu bannaanaa waayo taagni maad awoodahayn laakiin laga bilaabo markaad taagni awooday waxaa waajibkuguah inaad kacday markaa salaadaa dhexeeda maxaa ku kulmay inaad qaybna fadhi ku tukatay qaybna taagni aad ku tukatay salaada sunnahana iyadana sidaasi waa ku bannaan tahay xataa cudurdaar la'aan sida sheekhu uu tilmaami doono sheekhu wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan an yusaliya inuu tukado salaataleyli salaataleylkii qaa'iman isagoo taagan aw qaacidan ama isagoo fadhiya biduuni cudur cudurdaar la'aan oo dee salaatuleylku sunnayaasha ayay ka mid tahay waxaana rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sugnaatay sida ibnu cumar uu warinaayo oo imaamu muslim iyo aimo kaleba ay wariyeen kaana nabiyu sal allau alay wasalam yuutiru calaa baciirihi rasuulku isagoo awrkiisa saaran ayaa witriga oo ah salaada salaatuleylka lagu gebagabeeyo uu tukan jiray markaa salaada witriga iyo salaatuleylkuba waa sunne taagnidu markaa waajib maaha in taagni lagu tukadaa rukunna maaha haddaad doonaysidna istaag haddaad doonaysidna fadhiiso laakiin aad taagni ku tukato ayaa fadli badan wa an yajmaca inuu kulmiyo baynahumaa taagnidiiyo fadhigiina waa u bannaan tahay oo salaadaa sunnaha inuu qaybna fadhi ku tukado qaybna taagni ku tukado ayaa u bannaan fa yusallii waa tukanayaa oo wayaqra'u qur-aankii buu akhriyayaa jaalisan isagoo fadhiya isagoo fadhiyuu salaaddii sunno ahayd bilaabaya qur-aankii qayb ka mida ayuu fadhigaa ku akhriyaya wa qubayla rukuuci rukuucda in yar ka hor ayuu yaquumu kacayaa markuu doono inuu rukuuco ayuu in yar ka hor kacayaa fa yaqra'u markaasuu akhriyayaa isagoo taagan maa baqiya calayhi wixii u hadhay ee min alaayaati aayaadka qur-aanka ahaa inuu akhriyo uu doonayaya qaa'iman isagoo taagan uma dabeetana yarkacu waa rukuucayaa taagnidii buu ka soo rukuucaya oo yasjudu waa sujuudaya uma yasnacu waa samaynaya midla daalika sidaasoo kale ayuu ku samaynayaa fi rakcati thaaniya ragcadda labaad iyo ta saddexaad iyo inta uu tukanayaba sidana rasuulka ayaa sameeyey calayhi afdal salaati watasliim oo salaatuleylkii rasuulku intuu fadhi ku xidhay oo qur-aankii fadhi uu ku bilaabay ayaa intaanuu rukuucdii gaadhin buu istaagay markaasuu isagoo taagan haddana qur-aan uu akhriyey markaasuu isagoo taagan rukuucay markaa rasuulku sala allah alay wasalam salaaddii qaybna fadhi buu ku tukaday qaybna taagna ayuu ku tukaday markaa sidaasina waa kuu bannaan tahay wa idaa sallaa hadduu tukado markaa salaadan iminka aynu tukanay salaatu taraawiix dadka tusaale ahaan waaweyn ee iyagu aan ku tukan karin taagni dhammaanteed inay fadhi iskaga wada tukadaan baa u bannaan dadka qaarkood baa salaaddaa iska daayo odhanaya salaaddii waa la dheeraynaya ma inaga awoodayna haddaana taagnaan karahayn iska fadhiiso way kuu bannaan tahay haddii kale qaybna fadhi ku tukado ku tuka markaas tira rukuucdii baa soo dhowna waxa weeyaan istaag deetana qur-aan akriyo soo rukuuc taasi waa haddii waxa weeyaan aada awoodi weydo inaad taagni ku wada tukato ama aanad iimaam ku xidhnayn haddaanad iimaam ku xidhnayn fadhi iskaga wada tuko haddaad doonaysidna fadhi ku bilow deetana istaagoo qaybta kale soo dhamaystir haddaanad iimaam ku xidhnayn laakiin haddaad imaam ku xidhan tahay oo imaam uu ku tukinayo oo taagnida aad awoodo kuma bannaana imaamkii oo taagan inaad fadhiisato waayo rasuulku calayhi afdal salaati watasliim wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxa loo yeelo si loogu daydo faidaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaama hadduu taagni imaamku ku tukado idinkuna idinkoo taagan tukada masaladaa waxaan u baraarujinayaa dadka qaarkood ayaa salaadan taraawiixda ama salaatuleylka imaamka ay la tukanayaan ayaa iyagoo taagnida awooda ayay iska fadhiistaan oo sidaa fadhigaa ay ku dhammaystaan amaba se waxa weeyaan waxa ay sameeyaan qaybna fadhi bay ku tukadaanoo markay rukuucdu soo dhowdahay bay kacaan marka imaamkii dee kumaad dayan ee imaamkii waa imaamkii waad khilaaftay imaamku sidaa uu tukanaya haddaad ula tukan karaysid ula tuko haddaanad waxa weeyaan taagnida ka rahayn markaa fadhiiso haddii aad kelidaa iska tukanaysidno salaadu sunno ay tahayna adigaa ikhtiyaar kale ee fadhi iskaga tuko haddaad doonaysidna qayb fadhi kadhig qaybna taagni ka dhig wuxuu yihi waidaa sallaa hadduu tukado qaacidan isagoo fadhiya jalasa waa fadhiisanaya mutarabaca mutarabbican calaa hay-ati mutarabbic buu u fadhiisanaya mutarabbaca macnihiisu waxa uu yahay manaa barhida ayaa dhulka uu dhigayaa labadiisa lugoodna markaa waa isweydaarinaya gacmihiisiina halkan bawdihiisa ayuu dul dhiganaya aw aya jilsatin ama qaab fadhiisi kaste oo ukhraa kale oo yastariixu biha uu awoodayo uu ku nasan karo oo rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu fadhi uu ku tukanayo kaana yatarabbac marka haddii tarabucaasi uu kuu fudud yahay inaad tarabuc aad ka dhigtid ayaa fiican fadhigaaga marka tarabuca ma fahamteen mise waan idin tusaalaya halkaasaan fadhiista waa la fahamsany wuxuu ihi sheekhu asalaatu fi nicaal asalaatu salaadii fi nicaali kabaha lagu tukanaaye wuxuu uhi wayajuusu lahu waxa u bannaan qofkii tukanaya an yaqifa inuu istaago xaafiyan isagoo cagaagan oo kabala kamaa yajuusu lahu siday ugu bannaan tahay an yusalliya inuu tukado muntacilan isagoo kaba ilan kaba gashan oo inuu kaba la-aan ku tukado inuu kaba ku tukada labaduba waa u bannaantahay wuxuu ihi rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam xadiidka imaamu abu daawuud warinaayo idaa sallaa axadukum falyalbisna عalayh aw liykhlachmaa bayna rijlayh walaa yudii bihima walaa yu'di bihimaa axada midkiin marka uu tukanayo kabihiisa ha xidho hadduu doonayana ha bixiyo oo labadiisa lugood dhexooda ha dhigo oo qof yaanu kabihiisa aanu ku dhibin bal rasuulku salى اllahu alيه wasalam kabaha waa ku tukaday kaana nabiyu sal ly slam yusallii fii naclayh bal waabuu dhiiri geliye rasuulku wuxu uhi salluu fii nicaalikum faina alyahuuda laa yusalluuna fii nicaalin walaa fii khifaafihim waar kabihiina ku tukada yuhuudi kabaha iyo khufka midnaba kuma tukadaan idinku khilaafoo kabihiina ku tukada qofku markuu safar yahayna kuma xidhna ee isagoo safara iyo isagoo aan safar ahayn labadaba kabihiisa waa ku tukan karaa laakiin waxa waajibka oo la gudboon inta aanu salaada gelin kabihiisa xaggooda hoose inuu eego oo rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalيه wasalam ida ataa axadukum اlmasjid falyandur fii naclayhi fain wajada fiihima adan falyamsaxumaa calى اlardi uma liyusali fiihima midkiin marka uu yimaado shaahidka rasuulku ciid ayuuha kaba lagu tukada waxa may yeelin dhulkaa kale ayuunbuu la mid ah gogoli may oolin midkiin markuu yimaado masaajidka kabihiisa ha eega buuri rasuulku hadduu ku arko wax wasakha dhulka ha ku masaxo dhulka ayaa daahirinaya oo ciiddani waxay ka mid tahay min almutahiraat waxyaabaha wax daahiriya bay ka mid tahay haddii kale markaa ha ku tukay buri rasuulku sal lla alay wasalam marka dhulka waxa weeyaan uu ku masaxo axaadiida markaa ku soo aroortay in kabaha lagu tukado ama ha noqoto qowl uu rasuulu ku sheegay kabaha in lagu tukan karo ama axaadiid tilmaamaysa rasuulku kabaa inuu ku tukadayba ha ahaatee aad bay u fara badantah culimada qaarkood ayaaba kutub gooniya ka qoray mashruuciyatu salaa fi nnicaal inay mashruuc tahay oo ay bannaan tahay kabaha in lagu tukado wax rasuulku sala allahu alay wasalam uu sameeyey oo ummadda uu ku dhiiri geliyena marnaba yaanu kula fool xumaanin cidnabana ha ku qabsanin oo ha ku diidin haddaba teebaa fadli badan inaad kabaha ku tukatid iyo inaad kabaha iska bixisid wuxuu leeyahy sheekhu wal afdalu sida fadliga badani waa an yusalliya inuu tukado taaratan mar haakada sidaa uu tukado kaba la-aan wa taaratan haakada marna sidaa uu tukado isagoo kabaha gashan inuu mid un joogteeyo maaha buu leeyahy sheekhu oo mar walba weligiiba kaba la-aan inuu ku tukado mar walbana isagoo kaba xidhan inuu tukado maaha oo taa uu joogteeyo laakiin sidii rasuulku uu samayn jiray waxay ahayd marna kabihiisa ayuu ku tukan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam marna waa iska bixin jiray marba ta u fudu xasaba maa tayasara lahu marba sida ufududaa u fududaata waa inuu sameeyo oo haddii ay u fudud tahay inuu kaba la-aan iskaga tukadaa oo kaba xidhashadu ay ku adag tahay waxba yaanu isku kalifin inuu kaba doonto uu xidho udha kabaha waxaan u xidhanayaa si aan ugu tukado falaa yatakalaf yaanu isku kalifin lubsahumaa xidhashadooda lisalaati salaada si uu ugu tukado awgeed uu u xidhanayo walaa khalcahumaa bixintoodana yaan isku kalifin oo haddaad kaba xidhan tahayna iskaga tuko haddaad kaba laadahaad cagaagan tahayna sidaada iskaga tuko oo ha dhaqaaqin oo ha odhan waxaan raadsanayaa kaba aan ku tukado marba ta kuu fudud samee bal in kaana hadduu yahay xaafiyan mid cagaagan sallaa waa tukanaya xaafiyan isagoo kabala wain kaana hadduu yahay muntacilan mid kaba xidhanna sallaa muntacila isagoo kabihiisaa xidhana iska tukado ilaa liamrin caaridin arrin inay la soo derista mooyaane oo haddii tusaale ahaan meeshu ay qodax leedahay ama ay dhagaxaan leedahay dee arrintaasi awgeed ayaad u kaba xidhan kartaa adoo marka hore aan kaba xidhnayn haddii tusaale ahaan kabahaagu ay yihiin kaba qallafsan oo ku dhibaya haddaad ku tukatana waad iska bixin kartaa marka asalku waxa weeye marba labada tii kuu fudud uun samee marba xaaladda aad ku jirta uun salaada ku gal haddaad kaba xidhantana adoo kabaha gashan haddaad caagantana adigoo cagaagan haddii waxa weeyaan kaba la-aantu ay ku dhibaysana kabaa xidho haddii kabuhu ay ku dhibayaanna iska bixi alamru fiihi sica arrinta waa laguu ballaadhiyeyo laguguma cidhiidhin oo marka horeba dee kabaha inaad ku tukataa waajib ma aha waidaa nazacahumaa qofku hadduu kabihiisii bixiyo falaa yadachumaa yaanu dhigin can yamiini dhinaca midig yaanu iska dhigin oo rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa taasi diiday wainamaa can yasaari can yasaari dhinaciisa bidix ha dhigto idaa lam yakun haddaanu ahayn can yasaarihi dhinaciisa bidic axadun axad yusallii tukanaya haddaad doonaysa kabaha inaad iska bixiso ama kabahaagii aada bixisay xagga midig ama cidi ha kaa xigto ama yaana cidi kaa xigina ha dhigin waxaanay culimadu arrinta noocaasi ay ku cilayeen ama ay ku sababeeyeen in qofka malaa'igtu dhinacaasi ay ka xigto marka ixtiraaman lilmalaa'ika isagoo malaa'igta ixtiraamaya malaa'igta saan u dhibin ayaa loo diiday dhinaca midig inuu kabaha iska xigsiiyo xagga bidix hadday kuu bannaan tahay o cidi aanay ku tukanayn dhinacaaga bidix waad iska dhigan kartaa kaba rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa sidaa yidhi laakiin haddii xagga bidix qof uu kaa xigo oo qof uu ku tukanaayo dee qofkaasi ayaad ku dhibaysaa haddaad xagga bidix dhigta xagga bidixa dhigin haddii xagga bidix lagaa xiga maxaad samaynaysa wailaa haddii xagga bidix laga xiga miyaa wadacahumaa wuxuu dhigayaa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ayuu dhigayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaana sidaa yidhi bidalika arrinkaasi ayaa saxa uu ku ansaxay alamru amarku can inabiyi sala allah alay wasalam rasuulka ka soo arooray oo rasuulkaa yidhi kabahaaga xagga midig ha dhigin xagga bidix dhig xagga bidix hadday cidi kaa xigtana labadaada lugood dhexooda dhig wuxuu leeyahay sheekhu arrintaasina waxay ishaaraysaa ama ay tilmaamaysaa annahu laa yadacuhumaa amaamah inaanu hortiisa dhigahayn wa hada adabun akhalla bihi jamaahiiru lmusaliin fataraahum yusaluuna ilaa nicaali mar hadduu rasuulku yidhi midigta ha dhigna bidixda dhig haddii bidixda lagaa xigana labadaada lugood dhexooda dhig taasi waxay tilmaamaysaa inaanu ishor dhigahayn qofkii kabaha aadaabta noocaasiina waa mid ay ka tegeen buu leeyahay dadka tukada maanta badankoodu oo innagaba bal bal masaajidkeennaba ka bilow kabihii waa tabahalaa sanaadiiqdaa lagu guray saf kasta kabaha hor yaalla marka mushkiladayna haysataana waxay tahay de waa dadkan kabaha xadaya wey dadkaasaa kabihii lagala baxsanaya ilaa haddii kale masaajida dhulka aan inta badan waxba aan lagu xadin sida sacuudiga iyo wadamada khaliijka kaba masaajid loola soo galo ama sanduuq lagu ridaa ma jirto halkaa albaabkaasaad iskaga soo bixinaysa oo aad kaga imanaysa kabahaaga cid kaa xadaysaana ma jirta halkaasi ayaad ugu tegaysa waa haaliba waa se u badantay meelaha mararka qaarkood waa lagu xadaayo annagaaba shaahid u ahayn dadkaba lagaga xaday magaalooyinka qaar ka mida marka xaaladda noocan ayna haysata iyada lafteeda inta aad ka badbaadi kartid bal iska ilaali oo calalaqal bal marka aad tukanaysa salaada sunnaha ah kaba ha ishordhigin oo iyadoo kaba kuhor yaalin waxa weyaan ha tukanin kabahaagana lugaha hoostooda waxa weeyaan dhigo marka waxaaba saan dhaantaan filaya oo ka fiican inuu kabaha baca kusoo gurano deetana qof waliba bidixda uu iska dhigo haddaanay cidi bidixda ka xigin saa rasuulku uu tilmaamay haddii bidixda cidi ay kaa xigtana in labada lugood hoostooda aad iska dhigatid baalaan sanaadiiqdan soo kordhiyaa baan islahaayeen mala ynan iska qaadnaao fiicanba si aadaabtan aynu ilaalino nacam asalaatu cala almimber buu uhi sheekhu salaada lagu tukado mimberka dushiisa wa tajuusu waa bannaan tahay salaatulimaami imaamkii dadka tukinaya inuu ku tukado calaa makaanin meel murtaficin sarraysa oo dadka ka sarraysa kalmimberi sida mimberka oo kale halkaa inuu ku tukado imaamku waa bannaan tahay litacliimi innaasi dadka si uu u baro ayuu yaquumu caleyhi mimbarka dushiisa u baxaya si dadkii salaada u baro oo salaad dadka hadal qura laguma bari karee waxay u baahan tahay si camali oo tusaaleyna dadka in loo baro fa yukabiru waa takbiiranaya salaadii buu xidhanaya isagoo mimbarka saaran wa yaqra'u qur-aankii buu akhriyaya wa yarkacu waa rukuucaya wa huwa caleyhi isagoo mimbarka saaran uma dabeetana yanzilu ila mimbarka laguma sujuudi karo mimbarka rasuulku sal alla alay wasalam saddex darajo ayuu ah manaabirtan markaa waasicee balballaaran ma ahayn uma dabeetana markuu doonay inuu sujuudo yanzilu waa soo daadegaya alqahqara dib u gurasha ayuu kusoo daadegaya isagoo dib u guranaya xataa yatamakana ilaa ay u suurto gasho min asujuudi sujuudu ku sujuudayey cala alardi dhulka dushiisa oo fii asli lmimbar mimbarka guntiisa uu ku sujuudaya oo markay sujuuddii ay gaadho waa soo daadegaya isagoo dib u guranayo dhulka ayuu ku sujuudaya markuu sujuuddii dhammaysto uma yacuudu ilay mimbarka dushiisa ayaa haddana uu ku noqonaya fayasnacu waa samaynaya fi rakcati اlأkhraa ragcadda kalena kamaa sanaca fi اluulaa sida ragcadda horeba uu ku sameeyey marka waa haddii imaamku u baahdo dadkii salaada inuu baro oo tusaalayaal camaliya uu siiyo waxaa u bannaan mimbarkaa saddexda daraja inuu u baxo oo dushiisa uu ku xidho oo uu ku rukuuco oo markay sujuuddii gaadhana uu dibugurasho kusoo daadego uu dhulka waxa weeyaan uu ku sujuudo sidaana waxaa sameeyey rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waxaanu sidaa u sameeyey si uu dadka salaada uu baro marka waxaa kaloo taa aynu ka qaadanaya inay bannaan tahay imaamku dadka inuu ka sarreeyo iyadoo imaamkii dabaqa sare waxa weeyaan uu saaran yahay ayaa waxaa bannaan inay dadkiina dabaqan hoose ay ku tukanayaan waa jaa-is wey waayo wujuubu salaati salaaddii waajibnimadeeda ilaa sutratin sutra xaggeed loo tukanaayey iyo wadunuwi minha sutradaa in loo dhowaadaa waajibnimada ay waajib tahay sutrada waxaa looga jeedaa maa yajcaluhu lmusalli amaamah liyamnaca annaasa wagayrahum min almuruuri amaamahu waa waxa uu ishordhigo qofka tukanaya sutradu si dadka uu ugu diido inay hor maraan iyo xoolaha iyo waxyaabaha kale waxa weeyaan lamida markaa qofka tukanayaa inuu sutro samaysto oo markuu tukanaayo tiir uu iska horaysiiyo ama miisaska masaajidka dhex yaalla amaba se gidaar amaba se qof fadhiya amaba se taaganba inuu ku daba tukado xukumkeedu waa maxay ma bannaan tahay bannaankaa cad qofku inuu iskaga tukado iyadoo waxbaanay hor oolin mise waa waajib inuu wax ishordhigaa wuxuu ihi sheekhu wayajibu waxaa waajiba an yusaliya inuu tukado ilaa sutratin sutro xaggeed inuu u tukado waa waajib saaran qofkii tukanaayey ama salaad farala kelidii ha tukanaaya ama imaam ha ahaado ama salaad sunaa mid tukanaaya ha noqdo laa farqa fii dalika wax kala duwanaansho uma dhexeeyo bayna almasjidi wa gayri haddaad masaajid ku tukanayso iyo haddaad gurigaaga ku tukanayso walaa bayna kabiirihi wa sagiirihi wax farqi uma dhexeeyo ayuu leeyahy sheekhu bimacnaa kiisii weynaa iyo kiisii waxa weeyaan yaraa bimacnaa haddii qofku uu masaajid ku tukanaayo iyo haddii kaleba waa inuu sutro samaysto hadduu masaajid weyn ku tukanayo iyo hadduu masaajid yar ku tukanayana waa isku mida waa inuu sutro samaysto licumuumi qowlihi sala allahu calayh wasalam waxaa arrintaa u daliila caamnimada ama macno ballaadhan macnahaysa ballaadhan qowlka uu yidhi rasuulku laa tusalli ha tukanin qofkii tukanayow ilaa ilaa sutratin teed adiga iyo ciddii ku hormari lahayd idiin dhexeeya adigoo samaystay mooyaane ha tukan buu ihi rasuulku walaa tadac ha ka tegin axadan axad ha daynin axad yamuru maraya bayna yadayk adiga iyo sutradii cidda doonta inay idinkala dhex martana haddayno arrintaa u suurtogeline ka celi fa in abaa hadduu diido markaad sidaa ugu tilmaantaad saa iskaga qabata hadduu diido faltuqaatilhu la dagaalan maaha macnaheedu faadh iyo sabaaxad ula bax maaha macnuhu ama bakoorad qaadoo la dhac waayo ninkan inuu ku hormaro maxaa loogu diiday dee waa salaadu kaa tashwiishinaya khushuucdaadu yaraynaya soo ma haddii arrintu dagaal ay gaadho iyo qub iyo qacna dee inuu ku hormaraaba markaa la qaatayba oo horumarista uu ku hormaraa intay ku yeelayso salaadaada ay yeelayso dee in ka badan buu dagaal ku yeelaya markaa faltuqaatilu maxaa looga jeedaa waxay yidhaahdeen culimmadu faltadfachu bishidda marka hore qofka markiiba laabta ha ku dhufanine ama ha ka gujinine marka hore qunyar iska qabo u ishaar ishaare hadduu ku istaagi karo kaaga istaago alxamdu lilah hadduu ishaarada diido qabo hadduu qabashadii diidiisa soo qaadana riix halkaa laabta intaad qabato dib u riix hadduu doonayo barida dhulka ha ku dhuftee waayo waa munkar waxaanu ku jiraa munkarkii haddii si sahlan looga saari kari waayena sidaa adag baa munkarka looga celinaya oo looga saaraya asalkana qaacidada sharcigii waxay tahay waa alqaacidatu sharciya waxay tahay addifaac bilashal falashal cid kastoo ku soo doonata shayga ugu fudud aad iskaga difaaci kartid baad iskaga difaacaysa oo hadduu tuu gurigaaga usoo dhaco waa tusaale ah shayga u fudud u kaaga tegaayo waa inaad iskaga difaacdo hadduu kaaga tegaayo warhoy nadaayoo naga tag inaad bur ku dhufataa kuuma banaana waa tuuga garaacun arrintu maaha haddii waxa weeyaan uu kaaga tegaayo tusaale ahaan wax fudud inaad ku dhufato wax culus inaad ku dhufataa kuuma banaana waa kii lahaa sheekh cabdiraxmaan ibn naasir isacdi fii qawaacidihi wmutlifu muudiihi laysa yadmanu bacda difaaci bilati hiya axsan qofka shaygii dhibaayey difaacuu isku difaacaayey iska difaacaayey ku dila wax magdhowa laga weydiin maayo laakiin goormaan magdhow laga weydiinahayn haddii uu iskaga difaacay arrintii ugu fududayd u kaga tegaayey deetana arrintaasi waxuu ku noqday ama tii ugu fududayd dee uu ku tegi waayey oo tii adkayd ay timi nintuu waa kuu soo dhacayoo baaskoolad buu sitaa ama midi buu sitaa war naga tag baad tidho waa tegi waaye bur baad ula soo baxdo waa tegi waaye qorigii baad ka sanqadhiso waad haansaabgarayso waa tegi waaye adigiibuu kugu soo haliilayaa oo baaskooladuu rabaa inuu kugu dhufto ama mididiibuu rabaa inuu kugu dhufto mar hadduu arrimin fudud oo dhan uu soo dhaafo naftaada uu kugu yimi xabadda kaga kadhsi waxbana lagaa weydiin maayo ilaahay baa yihi idfac bilatii hiya axsan iskaga difaac marba waxa weeyaan ta fudud markaa kanna waa sidaas oo kale kan ku hormaraya oo marba sida fudud kaaga tegaya iskaga difaac waayo isaga laftiisa aynu nimaadno riixistii aad riixday hadduu wax ku noqdo ka war kii kii doonaya inuu ku hormaro riixista waxaan ahayn kaaga tegi waaye waxba lagaa weydiin maayo waayo sharcigaa kuu ogolaaday inaad sidaa ku samayso waxaana qawaacidda sharcigaa ka mida maa tarataba calaa ma'duunin fiihi falaa damaana fiih arrin laguu ogolay oo laguu fasaxoo sharcigu kuu fasaxay ama shay ciddii lahayd kuu fasaxday wixii dhibaatee ka dhalata ama nuqsaanee ka timaada wax magdhowa lagaa weydiin maayo qof baa shayguu lahaa ku ammaanaysiiyey adigoo shaygii wax xadguduba aan ku samayn waajibkii kaa saaraana aan ka gaabin ayuu shaygii wax noqday magdhow kuma weydiin karo waayo isaga ayaa kuu fasaxay oo kuu ogolaaday inaad isticmaasho waxa shareecadu ay kuu fasaxday waa saas oo kale xaakimka sharcigaa dee waxaa loo ogolaya dadka xuduudda inuu ku ogo nin baa nin qadfiyey xaakimkiibaa siddeetan jeedal ku dhuftay sidii sharciga ahayd buu ugu dhuftay waabuu dhinto way ka raacday xaakimkii makeen la odhan maayo waayo shareecada ayaa u ogolayd inuu waxa weeyaan sidaas uu u jeedaliyo wuxuu idhi sheekhu faltuqaatilu si adag wuxuu ihi rasuulku faltuqaatilu si adag u riix hadduu sidii fududayd ku tegi waayo fa ina macahu lqariin kiibaa ku laran oo ku lamaan waxaan soo riixayaa waa shaydaankii shaydaankii baa ku odhanaya muxuu kuugu diidaya muxuu kuu riixriixaya muxuu kuu qabqabsanaya isla weyniya cizatu nafsi buu ku beeraya yacni shaydaan ka ku laran ee la sheegaya waa shaydaankii wey marka rasuulku sidaasi ayuu u amray qofka tukanayaa inuu sutro samaysto xadiidka abi saciid alkhudri wuxuu ihi rasuulku idaa sallaa axadukum falyusalii ilaa sutra midkiin markuu tukanayo sutra xaggeeda ha u tukado walyadnu minha sutrada ha u dhowaado walaa yadaa axada yamuru baynahu wa baynaha qof doona isagiiyo sutradiisa inuu kala dhex marana yaanu dayni fain jaءa axadu yamuru falyuqaatiluu fainahu shayطaan abu daawud iyo ibnu maaja wariyey hadduu mid isku dayo inuu maro oo markuu u ishaarana uu istaagi waayo ama markuu qabto aada ha u riixa buuri rasuulku kaasi waa shaydaane macanaa shaqadii shaydaanku hayaa waa shaydaanka ayaa dadka salaada ka arbusho mashquul kaga fura waxaa kaloo rasuulku uhi idaa sallaa axadukum midkiin markuu tukanaayo falyastatir sutraha samaysto walyaqtarib min asutra sutrada ha u dhowaado fa ina shayطaana yamuru bayna yaday haddaad sutro samaysato shaydaankiiba xataa kaa celinaysaa sutradaas oo shaydaan kuma hormari karo adiga sutradaada ma kala dhex mari karo marka axaadiistaasi waxa ay tilmaamaysaa in rasuulku uu diiday sutro la-aan in la tukado oo uu amray in qofka tukanaya sutro uu samaysto culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen axaadiistaasi waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay qofka tukanaya inuu ilaa sutra uu tukado sutro xaggeed waana sida laga fahmaayo afcaasha ay sameeyeen saxaabadu iyo xilka sutrada ay iska saari jireen waxay ka mid tahay sutradaasi sunnayaasha ama ashi arrimaha salaada ka mida ee muslimiintu maanta ay ka hijroodeen marka salaada laga bixin aad ugu fiirso qof waliba halku taagnaa buu iskaga xidhanaya sutra iyo waxba toona eegi maayo bal waxaa laga yaaba dad fara badan inaanay maqalba laakiin saxaabadu sidaa may ahayn anas ibnu malik wuxuu yidhi laqad ra'aytu asxaaba الnabiyi yabtadiruuna sawaari cinda almaqrib xataa yakruja الnabiyu salى اllahu alيه wasalam yusaluuna rakcatayn qabla almaqrib bukhaari baa wariyey salaada maqrib marka la eedaamo wuxuu leeyahy anas ibnu malik waxaan arki jiray saxaabadii rasuulka oo tiirarka masaajidka u kala dheeraynaya maxay tiirarka ka doonayeen sutra ayay ka dhiganayeen waxaanay tukanayeen labada ragcadood salaada maqrib ka horeeya labada arrimoodba maanta waa laga hijrooday oo marka la eedaamo salaada maqrib haddii markiiba la aqiimi waayo dadka waxay odhanayaan dib baad u dhigteen salaaddii aqiima sunnuhu wuxuu yahay salaada maqrib aadaankeeda iyo iqaamadeeda in wakti loo dhaxaysiiyo qofka doonaya inuu sunaysto uu sunaysan karo oo rasuulka yidhi salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib liman shaa waar maqrib hortii tukadoo sunaysta buuhi rasuulku waar maqrib hortii tukadoo sunaysta buu ihi mar labaad waar maqrib hortii tukadoo sunaysta buu ihi mar saddexaad liman shaa laakiin waa qofka doono wey saxaabadana waad aragtaa salaada maqrib marka la eedaamo inay tirarka masaajidka u kala dheerayn jiraan iyagoo sunaysanaya markaa sunnihii maqrib hortii qofka doonaa uu tukan lahaa iyo sutradii maanta labadiiba waa laga tegeyba waaba lala yaabayaaba qofka sameeya cumar ibnu khadaab radia allahu canh ayaa wuxuu u yimi saxaabigii la odhan jiray qura ibnu iyaas wuxuu leeyay ra'aanii cumar wa ana usallii bayna istiwaanatayn faakhada biqafaaya ow biqafaa'i faadnaanii ilaa sutratin faqaala sallii ilayh ibnu abi shayba wariyey biisnaadin saxiix bal bukhaari baa wariyey isagoo mucallaq oo bilaa sanad wuxuu leeyahy qura ibnu iyaas cumar ibnu khadaab baa i arkay anoo sutra la-aan tukanaya bannaan ku tukanaya oo waxba aanay hor oolin markaasuu qadaadka ay qabtay buuhi haddaba isagoo salaaddii ku jira qadaadkaasuu cumar igu dhegay markaasuu i kaxeeyey tiir buu waxa weeyaan hor joojiyey markaasuu yihi sallii ilayha sutradii waa taasi xaggeeda u tuko ma u malaynaysaa cumar ibnu khadaab amiiru lmuuminiin sutradu haddaanay waajib ahayn qof muslim oo salaad ku jira inuu sidaa u rixriixi lahaa oo dhaqdhaqaajin lahaa ma u malaynaysa inay waajib tahabaa taasi waxa weyan ay tusinaysaa وkذلika cبdاللahi بن cmر wuxuu yihi إida صلى أxadكم falyuصلي إilى sutrة walyadnu minha kay laa ymura الشhayطاaن أmaamه waar midkiin markuu tukanayo sutro xaggeed ha u tukado oo ha u dhowaado si aanu shaydaanku u hormarin iبن mascuudna wuxuu yihi arbacu min الjafاء afar arimood waxay ka mid yihiin calaamadaha tusiye qofku adilada inaanu ku camal falin oo uu ka fogaaday afarta arimood maxaa ka mid a an yusaliya arajulu ilaa gayri sutra ninku inuu sutra la-aan tukado banaankaa uu iskaga tukado aw aw yasmac almunaadi uma laa yujiibu ama inuu maqlo muadinkii oo eedaamayo allahu akbar leh oo uu ka daba odhan waayo waa min aljafa waxa uu tilmaamay naafic cabdillaahi bnu cumar tiirarka masaajidka haddii laga buuxiyo looga dheereeyo inuu naafic uu ku odhan jiray wallini dahrag war xaggaa usii jeeso sutra aan kaa dhigteen waxa weeyaan aan aan kugu daba tukade saasay markaa sutrada ay u ilaalin jireen saxaabada rasuulku waa waajib axaadiidtii maqallay maanta iyo aahaartii saxaabada qofkii aan hore u ilaalin jirinow waa sunnihii rasuulkaaga sala allahu calayh wasalame maanta markaad maqashay laga bilaabo ilaali ajar baad ka heli doontaa wuxuu ihi sheekhu wayajibu waxaa waajiba an yadnuwa minha sutrada inuu u dhowaado liamri nabiyi sala allahu alay wasalam amarka rasuulku uu amray awgeed bidaalika arrintaa uu amray oo axaadiida aynu akhriyayna waxaa ku jirtay inuu rasuulku yihi falyastatir walyaqtarib iyo walyadnu minha sutrada ha u dhowaado wa kaana waxa ahaan jiray bayna mawdici sujuudihi sala allahu alay wasalam halka rasuulku uu ku sujuudayo iyo waljidaari jidaarka alladii kaasoo yusallii ileyh xaggiisa uu tukanaayo naxwa mamari shaatin neef adhi inuu maro in leeg waxaad isweydiin kartaa shaygaa sutrada aan ka dhiganayo masaafe intee leeg bay tahay inay noo dhaxayso waa intaa rasuulku sala allahu alay wasalam sutrada u jirsan jiray markaad u jirsato ayaad sutradii aada u dhowaatay halka aad ku sujuudaysa salaanta aad dhigayso iyo shayga sutrada kuwa waa in ay u dhaxayso in uu mari karo neef adhiyi neef adhiyina intuu mari karo dee waa garana waa masaafo aada iyo aada u yar wey markaa sutrada waa inaad aada ugu dhawaato faman facala daalika qofka sidaa sameeya oo halka uu ku sujuudaya sutradiisa u dhaxaysiiya masaafo neef adhi uu mari karo faqad ataa wuxuu la yimi bidunuwi lwaajib u dhowaanshihii sutrada loo dhowaanaye waajibka ahaa ee rasuulku yihi sala alla alay slam sutrada u dhowaada waxaa haddaba iyaduna isweydiin la shayga sutra aad ka dhiganaysaa inuu intee la egaadaabaa loo baahan yahay xagga ballarhka iyo xagga waxa weeyaan dherarkaba xagga markay noqoto ballarhka intuu doonaya ha la egaado hadduu doonaya ha noqdo irbad yaroo dheer ha noqdo hadduu doonayo oo rasuulku sala allahu calayh wasalam neef geela sutra waa ka dhigtay xaggiisa waa u tukaday rasuulku sal ly slam gidaar sutra waa ka dhigtay rasuulku sala allahu calayh wasalam ul ayaa sutra uu ka dhigtay ul ushuna waxaynu ogsoonnahay inay dhuuban tahay markaa shayga sutrada aad ka dhiganaysaa inuu ballaadhnaado oo uu ku wada qariyaa shardi maaha ha iska dhuubnaado laakiin xagga dhararka ayaa ayaa loo baahan yahay qadarkan soo socda inuu leekaado wuxu uhi sheekhu miqdaaru irtifaaci sutra sutrada dherarkeedu inta uu leegaanayo wayajibu waxaa waajiba an takuuna sutratu sutradu inay noqoto murtaficatan mid ka sarraysa can ilardi dhulka naxwa shibrin taaka in leeg aw shibrayni ama laba taako liqowlihi sala allahu calayh wasalam waxaa u daliila qowlka rasuulku uu yidhi idaa wadaca axadukum midkiin markuu dhigo beyna yadayhi hortiisa midla mu'akharati araxli kooraha qaybtiisa lagu tiirsado qaybtiisa dambe wax leeg marka uu ishor dhigo falyusalli ha iska tukado sutradiisa waa u dhammaystiran tahay walaa yubaali yaanu u aabba yeelin man mara cidda marta waraa'a daalika sutradiisaa inta ka shishaysa oo sutradii adiga inta idiin dhaxaysuunbaad ilaashanaysa inaanay cidi soo marin laakiin sutrada wixii ka shisheeya cidda maraysa adiga waxba kaama gelin ama dad haato ama duunyo haato markaa rasuulka sala alla alay wasalam markii la weydiiyey sutrada qadarkeeda wuxuu uhi rasuulku sal ly slam ka aakhirati raxl kooraha fardaha la saaro ama dee awrtaba ee qofka bani aadamkaahi uu ku fuulo wuxuu leeyahy qayb dambe sida kursigani qayb dambe u leeyahy o lagu tiirsado markaa sutradu dherar ahaan waa inay kaa leeg tahay haddaba talo kooraha qadarkiisu intuu leegaan jiray wakhtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay dhahan aimada sida cataa ibna abi rabax iyo athawri iyo aimo kaleba waa diraac dhudhun dhudhunku waa suxulkaa laga bilaabo ilaa waxayaan faraha caaradooda marka intaa waa in sutradaadu aanay ka ka gaabnaan xagga dherarka dhuubnida intay doonaysa ha leekaato shay intaa dhudhun leeg xagga dherar ahaan mar haddaad ishor dhigto cidda shishadiisa marta waxba kaama gelin saas ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi waa haddii aada helaysid xadiidka odhanaaya had xariiq hortaada xadiidkaasi waa daciif rasuula kama sugnaan sala allahu calayh wasalam xadiid sugnaaday maaha sidaa awgeed haddaad helaysid shay dherarkiisu uu leeg yahay ugu yaraan dhudhunkaagaas kuma bannaano wax ka yar maro yaroo sa aad soo hor dhigtay ama liidka masaajidka ama waxaweyan dhagax yaroo aad isku hor tuurtay inaad tidaatan ayaa sutradiiyo kuuma bannaana sutradii la rabay taasi ma aha wayatawajahu uu ujeedsanayaa ila sutrati sutrada xaggeeda ujeedsanaya mubaasharatan oo si toosa buu u qaabilaya liannahu daahiru waayo sidaasi waa sida ka muuqata min alamri amarka layna amray bisalaati inaynu u tukanno ilaa sutratin sutra xaggeed oo sheekhu taa waxa uu tilmaamayaa in sutrada dhinac looga leexdaa inaanay sunno ahayn dadka qaarkood baa yidhaahda sutradii toos u qaabili maayo dhinac baan uga yaro leexanaya xadiidka abu daawuud uu warinaya masaladaa tilmaamaya waa xadiid daciifa weeye axaadiidta saxiixina waxay tilmaamaysaa sutrada in toos la ysugu beegaayo oo aan midig iyo bidix midnaba aan looga leexan ahayn wa ama taxawulu canha in looga leexdo miyaa yamiinan midig aw yasaaran ama bidix bixayu anahu laa yasmud bixayu meel anahu laa yasmudu ilayha aanu isku beegahayn samdan isku beegitaan falam yahbut taasi ma sugnaan oo rasuula kama sugnaan wtajuusu waa bannaan tahay asalaatu salaadii ila alcasa ul xaggeed loo tukanayey almaqruusati ushii lagu taagay fi lardi dhulka ushii afka hore murjinka ku lahayd haddaad dhulka aad ku taagto walow haba dhuubnaatee mar hadday dheer tahay sutra waa ku noqonaysa aw naxwiha ama ushaa waxyaabaa la mid a aw ilaa shajaratin ama geed xaggii haddaad u tukato aw istiwaanatin ama tiir xaggii wa ilaa imra'atihi gabadhiisa xaggeedu u tukan karaa almudajacati ee ku jiifta cala asariir iyadoo xaaskaagii sariirta ay ku jiifto ayaad sariirtaa sutra aad ka dhigan kartaa xaggeeda wax weyn aad u tukan kartaa rasuulka ayaana sidaas sameeyey oo caaisha radia allahu canha waxay tidhi rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim anigoo sariirta ku jiifa ayaa xaggayga uu soo tukanaayey wa hiya iyadoo taxta lixaafiha lixaafkeedii iyadoo ku hoos jirta oo huwan wa ila daabati daabadii xaggeeda u tukan kartaa neef xooloo nool baad sutraaad ka dhigan karta dee meel ku xidhan ama fadhiya walow kaana jamalan awrba ha noqdee oo rasuulku sala allah alay wasalam xaaladaha qaarkood hashii si uu saaraa ayuu ka dhigtay inta uu ka degay ayaa sutro uu ka dhigtay iyadoo fadhida markaa sheekhu muxuu yidhi walow kaana jamalan awrba ha noqdee muxuu awrka usoo hadal qaaday sababtu waxay tahay leannahu nahyi baa ku soo arooray diidme la diiday baa ku soo aroortay in lagu tukado geelu meelaha uu fadhiisto wa naha nabiyu sal ly slam can isalaati fii macaaini libil wa fii mabaarikiha gelgelinta geelu fadhiisto iyo xeradiisaba in lagu tukado rasuulku waa diiday sala allahu calayh wasalam sababta loo diidayna maxay tahay alibil taxduruha shayaaiin geela shayaadiin baa la socota oo rasuulku wuxu uhi mid kasta oo ka midaba kuruska shaydaan baa ka saaran wax kaloo la isugu leynaya ad moodaysa baalka oo loo kala qaadaya shaydaan baa ka shaqaysta dadka geela raacdaana waxa weeyaan waa dad aada u qalbi qalalan inay yihiin buu sheegay rasuulku sala allah alay wasalam oo dabiica dabiicatu ricaayat libil baaba sidaa keensanaysa raacitaanka geelaaba sidaa keensanaysa anuu qolo gaara uma jeedo raacitaanka geela ayaan ka hadlaya waxaan saa uga jeedaa nin ka mida ardayda imikana halkaa soo fadhiya masaladaa beri hore igala hadlay nacam marka hadalkiisa ayaa taa xusuusiyey macnaa geel wuu dhib badan yahay maadaama uu dhib badan yahay qofku uu ku hawshoonayo qofku wuxuu ka qaadayaa naxariis daro iyo qalbi qalal ayuu ka qaadaya bikhilaafi alhanam arigu wuu dhib yaryahy waxaanu u baahan yahay arigu in aada loogu naxariisto qofku naxariistuu ku baranayaaba sidaa awgeed rasuul ilaahay soo diray ma jiro oan ari raacin ari raacistaa rususha lagu tababaray rususha waxaa lagu tababaray inay marka hore ari soo raacaan waayo arigu ilaalin badan buu u baahanya maadaama dad loo dirayo oo ricaayat nnaas diiniya laga rabo marka hore ari ari inay raacaan ayaa ilaahay subxana watacaala u qadaray arigu wuxuu u baahanya in loo naxariisto marka naxariista inay kusii bartaan ayaa la rabay saa ogeed baa rasuul kastaa ari waxa weeyaan uu raacay nacam si uu dadka waxa weeyaan ugu naxariisto markaa geela meesha uu fadhiisto ee gelgelinwa ama xerawa ayaan lagu tukan karin laakiin yajuus tajuusu salaatu qurba alibil geel meel u dhow waa lagu tukan karaa oo neef geela waa kan rasuulku sal lla alay wasalam sutro ka dhigtay wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala walow nacam wa ila daabati walow kaanat jamalan neefkii noolaana xaggiisa waa loo tukan karaa sutro waa laga dhigan karaa walow awrba ha noqdee masale kaloo sutrada la xidhiidha aynu baraarujinayna waxay tahay haddaad imaam ku daba tukanayso imaamka ayuunbaa laga rabaa sutro inuu samaysto laakiin dadka imaamka ku daba tukanaya iyagu sutro kale uma baahna sidaa awgeed sufuuftaa in la dhex maraa dhib ma laha iyadu oo rasuulka sal lla alay waslam oo saxaabada tukinaya ayaa ibnu cabbaas oo dameer saarani uu waxa weeyaan sufuuftii uu kala dhex maray bukhaariya muslim baa warinaya qaangaadh baanan ku dhowaa buuhi wakhtigaa rasuulkuna iguma qabsan marka mar haddii imaam lagu daba tukanayo sufuuftaa ma'muumiinta in mid waliba sutro uu samaystaa waajib ma aha sutradaa imaamkaa sutro waa waana la yska dhex mari karaa oo dadka imaamka ku xidhan waa la hormari karaa haddii adoo imaam ku daba tukanaayay imaamku salaaddii uu ka baxo salaadda uu kaala horeeyey marka hore nin nin sutro beelay baa tahay haddii ay sutra kuu dhowdahay oo aad in yar ay kuu jirto oad ku horu mari kartid ama aad mid ugu yaro leexan kartid ama bidix aad u yaro leexan kartid inaad sidaa samayso ayaa fiican laakiin waajib kuguma aha oo haddaad sutro samayso sutradii iyadu ay kaaga baxday oo ay kuu bannaysay aduu waajibkii ku saaraa waad gudatay laakiin waa sida afdalkaa hadday sutra kuu dhowdahay oo socod badan aanay kaaga baahnayn inaad hore ugu yaro baxdo ama midigaad ugu leexato ama bidix waana sida imaamu axmed raximah allahu tacaala iyo imaamu maalik labaduba ay odhan jireen wallahu aclam waxkam billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaira